أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ الْمُلْكِ فَإِذًا لَّا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُم مُّلْكًا عَظِيمًا فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين waxaan ku dhex jirnay fii suurati الnisaa waxaan ka hadlaynay ahlu kitaabka alyahuud والnasaara yani kufrigooda iyo sida ay xaqa ula dagaalamayaan ayaan ka soo hadlaynay waxaan soo aragnay aayaddii noogu dambeysay markii mushrikiintii wathaniyiinta ay u tageen oo quraysh oo ay weydiiyeen oo yidhaahdeen maadaama dadkani dad ahlu kitaab alawal ay yihiin dadka ahlu cilmiga ay yihiin bal su-aale idinka iyo maxamed diintiisa keebaa diin wanaagsan keebaa diin wanaagsan ma idinka mise maxamed iyo asxaabtiisa waa kuwii ugu jawaabay oo sida allah uu noo sheegay ay yidhaahdeen wayaquuluuna liladiina kafaruu haaulaai haaulaai ahdaa min aladiina aamanuu sabiila haaulaai ahdaa min aladiina aamanuu sabiila dadka inay malcuuniin yihiinuu rabbi noo soo sheegay oo ilaahay naxariistiisa uu ka fogeeyey ulaaika aladiina lacanahum allah waman yalcan illahu falan tajida lahu nasiira ayagiibaa weli xaalkoodii aan ku dhex jirnaa am lahum nasiibun min almulki yacni sida ay dadkani muslimiinta u xastaan oo xagga bukliga iyo aad ay ugu fogi ugu maarata ugu dheeraadeen ayuu rabbi ka warramayaa am amase lahumma waxay leeyihiin yahuudii nasiibun qayb bay leeyihiin min almulki koonkan mulkidiisa iyo tasarufkiisa bay nasiib ku leeyihiin miya miyay ku leeyihiin yani tasarufka koonkaani maamulkiisa miyay wax ku leeyihiin oo fa idan haddii ay koonka iyo maarata samaawaadka iyo ardada iyo makhluuqaadka ku jiraahi tasaruf ay ku yeelan lahaayeen laa yu'tuuna yani fa idan hadday yeeshaan wa ay low kaana lakum nasiibun min almulki yani fi lmulki watasarufi fi lkown koonka maamulkiisa hadday wax xun ku yeelan lahaayeen laa yu'tuuna annaasa laa yu'tuuna ma siiyeen annaasa dadkii naqiiran miqdaara naqiirin ama naqiiran mil-a naqiirin naqiirka waxa la yidhaahdo oon hore usoo sheegnay muggii oo kale ma ay siiyeen naqiirkana waxaan kusoo sheegnay timirta lafteeda meesha sare ee geedka uu ka baxa godka yarkaahee ku yaallo ayaa naqiir la yidhaahdaa marka godkaas oo kale wax buuxiyo soo wax aada u yar maaha kaasoo kale xataa dadka ma ayan ka siiyeen haddii koonkan maamulkiisa ayaga ay lahaan lahaayeen leanna yani fatiil baan soo marnay fatiilka waxaa nidhi waa xuubka dhexda ku jiro meesha jeexan dhexdeeda kan ku jiro naqiirkana dusha sare daloolka ku yaallaa la yidhaahda annuqta alati fii dahri nawaati bay ku tilmaamaan culamada yacni dhibicda kor ku taallo daloolka ee geedku markuu dhalanayo uu ka dhashaaye dusha sare kaasaa la yidhaahda qidmiirna waxaan kusoo sheegnay xuubka yarkaa markii timirta laga cuno lafta dusheeda ku haro xuubka ku wareegsan kaana qidmiira la yidhaahda marka qur-aanka wuxuu usoo qaataa shayga liito oo xaqiirka ee aada u yar ayuu miisaal usoo qaataa weeyaan marka hadday koonkan tasarufkiisa wax ku yeelan lahaayeen oo ayaga ay nebinimada bixiyaan oo maaragtay xoolaha ay dhiibaan nasriga iyo guusha ay ayagu wax ku yeelan lahaayeen koonka maamulkiisa muslimiinta waxbaba kama siiyeen buu ilaahay leeyahay naqiirkaas timirta godkeeda sare laftimireedka dusheeda godka ku yaallo oo kale mugi ma ayan siiyeen dadka waxba kama siiyeen weyaan marka adigoo nabi maxamedna xaggee joogtaa weyn oo kusii xastayaan weeyaan kuma ogola kuma sii ogola weeyaan marka yani xaalkoodu dadkaasi waa sidaa weeyaan allah qur-aanka in badan uu ku tilmaamaa xagga maaragtay shaxiixnimadooda iyo inay maaragtay muslimiinta khayr oo dhan aynan la doonaynin wax badan oo rabbi ku sheega fii suurat isra oo kale allah wuxuu leeyahay qul low antum tamlikuuna khaza'ina raxmati rabbii idan la amsaktum khashyata alinfaaqi wa kana alinsaanu qatuura yani haddii aad khaza'ina raxmati rabbii haddaad idinka milkin lahaydeen khaznadaha ilaahay subxaana wa tacaala waad haysan lahaydeen maaragtay bixinta aad wax bixinaysaan idinkoo ka baqaya darteed ayaad u haysan lahaydeen oo waad diidi lahaydeen inaad wax ka dhiibtaan marka makoonkan bay wax ku leeyihiin marka ay ciddii ilaahay hanuunka siiyeen hanuunka ka wareejinayaan dadkii ahlu dalaalka ahlu shirkigana ay leeyihiin idinkaa hanuunsan waxa weye waa nooc xasadnimadii ka mid ah wey am lahuma waxay leeyihiin nasiibun qayb miyay leeyihiin min almulki koonkan maamulkiisa miyay nasiib iyo qayb ku leeyihiin istifaamka markaan waxaa la yidhahda waa istifaam inkaari waay ay laysa lahum nasiibun min almulki koonkan maamulkiisa wax ay ku leeyihiin lama arka buu rabbi leeyahay faidan ay low kaana lahum nasiibun fi lmulki watasarufi fi lkown hadday koonka mulkidiisa iyo maamulkiisa ay wax un ku yeelan lahaayeen laa yu'tuuna ma siiyeen annaasa dadkii naqiiran miqdaara naqiirin geedkaas oo maaragtay timirta dusheedaha godka yaree ku yaalla qadarkiisa oo kale ma ay siiyeen weyaan am yaxsuduuna annaasa amtan waa tii bimacnaa bal ahayd bal yaxsuduuna annaasa taasoo kale bay la mid tahay bal yaxsuduuna annaasa iska dhaaf inay maaragtay yacni maaragtay koonkay wax ku yeeshaane waxa arrintan ku xambaaray waa xasadnimo rabbi leeyahay bal iska dhaafe yacni maaragtay inay koonka wax ku leeyihiine yaxsuduuna annaasa dadkii bay xastayaan annaasada marka waxaa loo jeedaa almuraadu binnaasi waa muxamadu sala allahu alayh waali wasalam waasxaabuh nabi maxamed iyo asxaabtiisaa loo jeeda bal yaxsud am yaxsuduuna annaasa ay bal yaxsuduuna annaasa nabi maxamed iyo asxaabtiisa ayay xastayaan oo xasadnimo ayaa gaarsiisay weeyaan calaa maa shay bayna ku xastayaan aataahum allahu ilaahay ou siiyey oo min fadlihi dheeraadsiintiisa ka mid ah wuxuu rabbi siiyey fadligiisa oo wax ka siiyey ayay ku xastaan fadliga allah uu siiyey waa maxay nebinimada ilaahay nabiyullaahi maxamed uu siiyey risaalada uu rasuul ka dhigay waxyiga iyo kitaabka ilaahay kusoo dejiyey ayay ku xastayaan weeyaan saxaabada waxa ay ku xastayaan iyagoo nebigooda la jiro inuu ilaahay u gargaaro nasri siiyo cadowgooda ay maaragtay ka adkaadaan arrimahaas bay ku xastayaan weeyaan am yaxsuduuna annaasa bal yaxsuduuna annaasa dadkii ayay xastayaan oo nebiga asxaabtiisa ah calaa maa shay bay ku xastayaan aataahum allahu ilaahay uu siiyey oo min fadlihi alla dheeraadsiintiisa ah hadday sidaa tahay waxay ku xastayaan nebinimadu ay tahay allah wuxuu leeyahy faqad aataynaa aala ibraahiima alkitaaba walxikma waataynaahum mulkan cadiima yacni waxa weeye nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam nebinimada ay ku xastayaan ma ahan shay yani maaragtay oo yani maaragtay bidco ah oo nebi maxamed uu bilaabay ma aha nebinimadan ilaahay waa ambiye ka horreysay iyo rasuul ka horreysay buu allah siiyey subxaana wa tacaala marka sabab marka nabiyullaahi maxamed ay ku xastaan meesha mayba maba yaallaba sidaas oo kale weya faqad aataynaa waxaanu siinay aala ibraahiima nabiyullaahi ibraahim aalkiisii ayaan waxaan siinay alkitaab kitaab baan siinay yani alkutub loo jeedo kutub baanu siinay wy wlxikmata nebinimaan siinay xikmada hadda nebinimadaa loo jeeda waataynaahum waxaan siinay aala ibrahim mulkan cadiiman mulki oo weyn ayaan siinay iyo boqortooyo ayaan iskugu darnay nebinimo iyo boqortooyoaan aal ibraahim iskugu darnay weeyaan marka sabab marka nabiyullaahi maxamed loo xastaaye meesha maba taalo leanna reer banu israa'iil allah nebinimada wuu siiyey oo aal ibraahim waxay ka soo farcamay wey way ka soo farcameen maaragtay israa'iil way ka soo farcameen wuxuu ilaahay siiyey nebinimo iyo malignimo iskugu daray boqortooyo iskugu daray mulki weyn iyo koonka inay maamulaan yani inay adduunyada maamulaan oo kale madaxa ay ka noqdaan ayuu rabbi siiyey subxaana wa tacaala marka labadaas bay isku darsadeen nebi maxamed miyay marka ku xastayaan seebuu nebi u noqday miyay kula dagaalamayaan weyan leanna fadliga ilaahay wuu bixiyey nebi ibraahim iyo duriyadiisiibuu ilaahay siiyey oo nabiyullaahi muuse waa kan oranayo maaragtay fii suurati lmaa'ida ku oranayo allah markuu ka xikaayoonayo waid qaala muusa liqowmihi ya qowmi ya qwmi اdkuruu nicmaة اllahi عalaykum إid jacala fiikum أnbiyaaءa wajacalakum muluka وaataakum ma lam yu'ti axada min alcaalamiin ilahay wuxuu iskugu daray nebinimo iyo muluuk buu iskugu daray sida nabiy llahi daawuud melikna waa aha oo bokora yani maaragtay wuxuuna ahaa nebi ilaahayna wuu ahaa iyo rasuul allah sidoo kale nabiy llahi sulaymaan melikna wuu ahaa nebina wuu ahaa marka allah labadaba uu iskugu kiin daray baa leeyahay marka shay bidcaa lama imaanin oo cusub nabiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam oo lagu xastee waa wixii aslaaftiisii iyo dadkii ka horreeyey iyo aal ibraahim ilaahay oo qaro u siiyey unbuu asagana rabbi uu siiyey subxaana wa tacaala marka ma taasaad ku xastaysaan weeyaan faqad aataynaa aala ibraahiima ibraahim aalkiisi baan waxaan siinay alkitaaba kitaabkii baan siinay kutub baan siinay weeyaan oo ashwatii jinsiyada ahayd wey kutub ayaanu siinay oo ambiyadii kitaabahaasu ilaahay siiyey iyo maaragtay suxuf iyo waxbaa la siiyey waalxikmata xikmo oo nebinimona waanu siinay wa aataynaahum waan siinay mulkan cadiiman mulki weyn oo boqortooye ahna waanu siinay buu ilaahay leeyahay faminhum man aamana bihi wa minhum man sadda canhu fa minhum marka waxaa ka mid ah reer bani israa'iil man dad baa ka mid ah aamana rumeeyey bihi nabiyullaahi moxamed rumeeyey calayhi salaatu wasalaam wa minhum waxaa kaloo ka mid ah man dad baa ka mid ah sadda jeestay canhu can iimaanihi nabiyullaahi moxamed rumayntiisii kuwa ka jeestayna waa ka mid weeyaan qaarna way rumeeyeen qaarna way diideen ahlu kitaabka saasay uqaybsameen yani saasuu rabbi leeyahay subxaanahu wa tacaala marka fa minhum man aamana bihi macnahaas waa lagu fasiraa oo damiirka nabiyullaahi moxamed in loo celiyo wa minhum man sadda canhu damiirka canhu ku jirana nabiyullaahi moxamed loo celiyo calayhi salaatu wasalaam laanna yahuudda qaar ka mid a rumey sida cabdullahi bn salaam iyo jamaacadiisii inta badanna waa ay beeniyeen nabiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam waxaa kaloo jira in damiirka loo celiyo yani bihida aali ibraahimada loo celiyo hadalkii aan soo sheegno hore aayadda kusoo sheegnay in loo celiyo fa minhum waxaa ka mid a man dad baa ka mida reer bani israa'iil yani dadka xaasidiinta ahee nebi maxamed nebinimada ku xastayo man dad baa ka mid ah aamana rumeeyey bihi ay bimaa uutiya aali ibraahim nebi ibraahim aalkiisii dadku wixii la siiyey kuwa rumeeyey baa ka mid ah wa minhum waxaa kaloo ka mid a man sadda kuwa jeestay ayaa ka mid ah canhu ay canmaa uutiya biaali ibraahiima wixii aali ibraahim la siiyey dad ka jeestay oon rumayninna reer bani israa'iilka waa ka mid oo markaa waxa weye macnahan dambe markii la yidhaahdo nebi ibraahim aalkiisi wixii la siiyey dad rumeeyey ayaa reer bani israa'iil ka mid ah nabiyullaahi yani nebi ibraahim aalkiisii wixii la siiyey dad beeniyey oo ka jeestay baa ka mida marka la yidhaahdo waa nooc tasliya ahoo qalbi qaboojin nabiyullaahi maxamed qalbiga loo yani maaragtay la dejinayo weeyaan oo waxaa la leeyahay dadkani kitaabkoodii iyo kutubtii ilaahay ou siiyey bayba isku khilaafi jireen oo qaarkoodna ay rumayn jireen qaarna ay beenin jireen marka adiga xaggee baad joogtaa wey adoonba reer bani israa'iil ka mid ahayn xaggee baad joogtaa waa inay ku beeninayaan wey marka iska dulqaada baa loo jeedaa macnahaasna waa macno wanaagsan oo mufasiriintu ay sheegaan weeyaan labada macnoba laba macno wanaagsan weeyaan wakafaa bijahannama saciira wakafaa waxaa ku filan wakafaa bijahanama jahanamo ayaa waxay ku filan tahay saciiran naar hurayso iyo cuquubo ahaan ayay ugu filan tahay kuwaas mukadibiinta ahee xaqa ka jeestay kuwaas naarta jahanamaa ku filan oo cadaab gubo ayuuna ugu filan yahay buu rabbi leeyahay subxaana wa tacaala marka wakafaa jahanama adoo yidhi wabado iska zaa'iday dhahaan yani wakafaa bijahanama saciiran jahanamo ayaa ku filan saciiran naar hurayso ayay ugu filan tahay kufrigooda iyo cinaadka ay la yimaadeen naar gubto ayay ugu filan tahay weeyaan jahanamaa ku filan oo ilahay leeyahay dadka mucridiinta oo xaqa ka jeesto waan ognahay weeyaan إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الذين كفروا إن الذين تتكي كفروا قالوا بي بآياتنا آياته أنكو قالوا وكو كفريي آيات في الرسوش اللقوسو دجيي بينيي أو كتبتي أه كواس نوعي دوران هالنقضي أما أهل الكتاب هالشيكتين ama maaragtay mushrikiin wataniyiina ha noqdeen cid alle ciddii aayaadka ilaahay ku kufriso oo ka hor timaadaa allah wuxuu leeyahay sawfa kol dambe mar dambe ayaa nusliihim gelinaynaa naaran naar gelinaynaa alislaau waxaa la yidhaahdaa waa addukhuulu maca alixraaqiyay dhahaan yacni islaa marka la yidhaahdo waa gelitaan oo gubid ay la jirto weeyaan naar ay ku gubanayaan baan gelinaynaa weeyaan naar baanu gelinaynaa kullamaa nadijat kullamaa mar kasta oo nadijat ay bislaato juluuduhum maqaaradoodu ay bislaadaan maqaaradoodu mar kastoo ay bislaadaan baddelnaahum waxaan u beddelnaa oo maqaaradii hore aan ku beddelnaa juluudan maqaaro oo hayrahaa yacni maaragtay maqaaradii hore aan ahayn maxaan u samaynaynaa maqaarkii horaa gubtay iyo jirkoodii hilibkoodii baa gubtay mid kaloo ilaahay saaraa subxaana wa tacaala oo kii aan ahayn oo cusub baa la saaraya maxaa sidaa loo yeeli liyaduuquu inay dhadhamiyaan darteed alcadaaba cadaabka ilaahay subxaana wa tacaala inay dhadhamiyaan cadaabka allah inay dhadhamiyaan darteed ayaa jirkii horeo gubtay laga wareejiya markaasa maaragtay jir cusub loo sameeya iyo maqaaro cusub loo abuuraya weya maxaa yeele waxaa la yidhaahdaa yani ixsaaska ama dareenka jirka horeo gubtaa haddii jirka hore markuu gubto gubitaan haddii lagu celiyo lagu sii celiyaa dareen dareem dareemayaashoo dhan baa dhimanayo marka sidaa darteed cadaabkii maba dareemi karo qofki laakiin kullamaa jir cusub loo sameeyo jirkaa cusubna oo naarto iyo dabka ou taabto cadaabkii aada usii dareemaya mar kasta marka ka dambeeya waa kasii xumaanaya wuuna kadib badnaanaya weya marka liyaduuqu lcadaaba sidaasaa loo jeedaa yani waxa wey inay dareemaan cadaabkaasaa maqaarka kale loo saara maqaarkoodii hore gubanayo markau gubto ay baaba'aan mid kaleo ilaahay dul saaraa si ay mar walbaba cadaabka u dhadhamiyaan mar kastana sidaasaa ay ku jirayaan weyaan kullamaa nadijat mar kasta oy bislaato juluuduhum maqaaradoodu badelnaahum waxaan u bedelnaa juluudan maqaaro oo hayrahaa kuwii hore gurtay aanan ahayn ayaan ugu bedelnaa weeyaan maxaan sidaa u yeelaynaa liyaduuqu lcadaaba cadaabka inay dhadhamiyaan darteed ayaan u samaynaynaa culamada qaar waxay leeyihiin liyaduuma lahum lcadaabu walaa yanqatic yani cadaabka inuu daa'im noqdo uusan marna ka kala go'in xanuunka ay mar walbaba ay xanuunka dareemayaan daraaddeed baan sidaa u yeelaynaa weeyaan walidalika xadiid imaamu axmed oo maaragtay fi musnadihi ku warinaayo can ibni cumara radi allahu canhu can nabiyi sala allahu alayh ali wasalam xadiidkaas oo maaragtay sheekh axmed shaakirna uu leeyahay sanadkiisa waa sanad jayida oo oranayo wuxuu rasuulku leeyahay calayhi salaatu wasalaam yacdumu ahlu nnaari fi nnaari xataa ina bayna shaxmati uduni axadihim ila caatiqihi masiirata sabca miati caamin وإن غلد جلده سبعون ذراعا وإن ضرس ضرسه مثل أحد يعني وحو ليه النبي عليه الصلاة والسلام قفك مركو نار تقلو أهل النار كا نار تتحلي ذا أي ربك وينيا جلكيس أدلو وينينيا جلكيس أولها مركو بني آدم كاها ماذا نحين بالله سمين ولو وينين أدبلو وينين ilaa ou noqdo buu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam dhegtiisa maa shaxmatu uduni meeshaas barurta dhegta meesha ku taallo ilaa garabkiisa caatiqiisa oo halkaa luqunta meesha al yani inta udhexla udhe- udhexaysa ay noqoto masiira masiirata sabcumiata caamin toddoba boqoloo sano meel loo socdo oo kale uu gaarayo yani dhegtiisa iyo iyo garabkiisa oo kale oo intaas oo kale uu noqonayo weeyaan wa ina khilada jildihi maqaarkiisa weynankiisana maqaarka yani maaragtay sida u weyn yahay waa maqaarkan dushaan saaran hildada saarana loo jeeda culayska saaran maqaarka la weyneynaya wuxuu leeyahay waa sabcuuna diraacan maqaarkan keliya hadda xuubkan hilibka kor saaran baa toddobaatan dhudhun ayuu maaragtay la gaarsiinayaa buu leeyahy rasuulka calayhi salaatu wasalaam waina dirsahu mila uxudin ilig gooskiisa wuxuu noqonaya buurta uxud oo kaleoo gooskiisana la ekaanaya yani isaga dhanba waa la weyneyn oo luquntiisa iyo jirkiisa intaasaa lala ekayn gows gowsihiisiibaa waxay la ekaanayaan buurta uxud la yidhaahdo oo kale maujeeda maqaarkiisii oo kora ayaa waxay noqonayaan sabcuuna diraacan maxaa sababta loo yeeli cadaabka inuu dhadhamiyo daraaddeed ayuu ilaahay subxaana wa tacaala sidaa u yeelaya wey marka allah waa qaadir wuuna awoodaa inuu arrinkaasi sameeyo awood buu uleeyahay weeyaan liyaduuqu lcadaaba cadaabka inay dhadhamiyaan daraaddeed ayaanu sidaa u yeelaynaa wey ina allaha alle kaana casiizan alle amarkiisa uu qaalib yahay weeye laa yaglibuhu axadu qof ka qaalib noqon kara uusan jirin laa yamtanicu maa yuriiduhu wuxuu doonana axad diidi karaa uunan jirin weeyaan waa ciza iyo awoodan asaga iskale xakiiman alle xikma leh weeyo fii ma yaqdiihi wamaa yaxkumuh waxa uu rabbi xukminaayo asagana xikmuu ku leeyahay allah subxaana wa tacaala weeye والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا markii dadkii ahlu naarka ahaa iyo ilaahay agtiisa cadaabka ay ku leeyihiin laga soo sheekeeyo ayaa marka dadkii sucadada ahaa ee mu'miniinta ah buu rabbi subxaana wa tacaala ka sheekeynaya weya yacni labadaas inta badan qur-aanka waxaad ku arka waa laisdaba dhiga haddii ahlu naarka laga sheekeeyo dadka ahlu jannadana waa laga sheekeeya sababta waxay leeyihiin culummadu macnaha asbaab si uu qofka ay ugu noqoto yani maaragtay wixii xun markii cadaabka laga sheekeeyo wax alla wixii cadaabka gaarsiinayo qofka uu ka haro wanaagga markii laga sheekeeyo iyo jannadana wax alla wixii jannada gaarsiinayo uu la yimaado darteed waa min baabi tarkiibi watarhiiba la yidhahda qofka inuu mar walbaba ku noolaado bayna alkhawfi waalraja marna la rajo geliyo marna cadaabka la xusuusiyo oo maaragtay cabsi la geliyo darteed baan iskugu xijinaya weya wladiina dadkii mumini waladiina aamanuu kuwii allah iyo nebigooda rumeeyey dadkii mu'miniinta ahaa oo allah iyo rasuulkooda rumeeyey wa camiluu sameeyey asaalixaati acmaasha wan wanaagsan sameeyey camal wanaagsan la yimid saalixaati acmaasha wan wanaagsan la yimid camalkana in badan aan ka soo hadalnay goormuu saalix noqdaa camalkaaga wuxuu saalix noqonayaa laba shardi markii laga helo markii laga helo ikhlaas iyo mutaabaca markii laga helo ikhlaas ilaahay dartii waxaad samaynayso rabbi daraaddii allaha kaa tawaabi ilaahay dartii aad u samaynayso ha lagaa sheega iyo maarata ha lagugu ammaano aadan u samaynin iyo inuu mutaabaca leeyahayo camalkan lagaaga horeeyey nabiyullaahi maxamed uu jideeyey calayhi salaatu wasalaam waa kaas weeyaan labadaasoo saalix ku noqda hadduu mutaabaca waayo ikhlaas kasta u samee haddaad doonto ilaahay dartiisaan ula jeedaa de haddaad doonto marba haddii o waayo mutaabaca waxa way camalkaas marduud buu noqonaya sida haddii ikhlaas o waayaba uu marduud u noqonayo marka waladiina aamanuu mu'miniintii allah iyo rasuulkiisa rumeeye wa camiluu sameeyey asaalixaati acmaasha wan wanaagsan sameeyey sanudkhiluhum dadkaasi waanu gelinaynaa jannaatin jannooyin baan gelinaynaa jannada oo tajri ay soconayso min taxtihaa hoosteeda yani min taxti ashjaariha wa qusuuriha baa loo jeeda guryaheeda iyo maarata daaraheeda iyo geedaheeda hoostooda ay socdaan alanhaaru webiyaashu ay socdaan janno sidaasaanu gelinayna khaalidiina ayagoo a kuwa waarayo weliba fiiha jannada dhexdeeda ku waarayo abadan weligood yani kama dhimanayaan lagamana saarayo nicmaduna ka dhammaan mayso nicmadaas ayay ku dhex jiraan barwaaqadaasay ku dhex nool yihiin weeyaan dadkaas wanaagga aliimaanu walcamalu saalix la yimaado aliimaanu walcamalu saalix laga helaa jannada ilaahay bay helayaan waana ku waarayaan weligood weeyaan lahum waxay leeyihiin fiihaa jannada dhexdeeda waxay ku leeyihiin aswaajun haween bay ku leeyihiin haweenkaasoo mutaharatun la tahiray oo laga tahiray wax alla wixii danas iyo wasakh ah oo dhanba laga tahiray xayd uusan ku dhacaynin nifaas aanan ku dhacaynin akhlaaq xumo iyo maaragtay dhib kale iyo maaragtay qurun iyo midna aanan lahayn sifaatka naaqiska ah oo dhanna laga saaray ayay ilaahay agtiisa ku leeyihiin maalintaa yani maaragtay jannada ay ku leeyihiin weeyaan wanudkhiluhum waanu gelinaynaa markaan jannadaa gelino dillan har ayaanu gelinaynaa hoos oo dhaliilan wax hareeyo yani waxaa loo jeedaa adillu daa'imu alladii laa yazuulu har daa'ima oo aan maaragtay marna ka zuulaynin yani taasay leeyihiin qorax isma arkaan qorax marna is arki mayaan kaasay ku jiraan weeyaan marka yani dillan dhaliilantaan hadda waxaa weeye waxaa la yidhahdaa waa sifatun mushtaqatun min lafdi dilli dilligaa lafdigiisaa sifa laga soo dambashay weeyaan waxaana looga soo dambashay litaakiidi macnaah dilligaa hooskaas in la xoojiyo darteed macnihiisa in la xoojiyo darteed weeyaan waana usluub carabi ahoo ay carabta taqaano waxaa la yidhahdaa maalan habeenka markuu mugdi yahay waxaa la yidhahdaa laylun aryal baa la yidhahdaa habeen oo mugdinimadiisu mugdi ay taho habeennimadiisu ay buuxdo weeyaan maalinka markay maalin iftiin oo cad ay tahayna waxaa la yidhahdaa yawmun aywam ayaa la yidhaha waa maalin maalinnimadeeda aad ay u muuqato marka dillan daliilan saasaa loo jeedaa yani har oo maaragtay wax hareeyo harnimadiisa iyo hoostiisa oo aad u muuqato weeyaan kaas ayuu ilaahay subxaana watacaala ayuu siinayaa jannadana harkaas bayba leedahayba oo qoraxi ma arkaan ina laka an laa tajuuca fiiha walaa tacra wa anaka laa tadma'u fiiha walaa tadxaa soo ma jeed ma qorax kuga qaban mayso sida oomina maysa jannada ilahay haddaad tagto marna ma qoraxoonaysid sidaasoo kale bay la mid tahay weeyaan walidaalika maaragtay xadiid bukhaari iyo muslim ay warinayaan riwaayada abu hurayra radia allahu canhu wuxuu leeyahay qaala rasuulu llahi sala allahu calayh wali wasalam ina fi ljannati lashajara yasiiru alraakibu fii dilliha mi'ata sana waqra'uu in shi'tum wadillin mamduud halkaasoo kale buu akrinaya wuxuu yihi rasuulka calayhi salaatu wasalaam jannada waxaa ku dhex jira buu yidhi dhexdeeda ku sugan geed baa ku sugan oo qofka faraska saaran ee raakibka wax saaran hooskeeda geedka hooskiisa oo u soconayo yani boqol sano uu ku soconayo harkaas harkaa laftiisa aan marna go-aynin ayaa jannada dhexdeeda ku jirta buu yidhi marka wanudkhiluhum waanu gelinaynaa markii intaa la siiyo yani maaragtay jannadaas iyo maaragtay biyahaas webiyaashaa socdo khuluudka abadigaah weligood ay ku jirayaan aswaajta mutaharada ee la dahiray haddana dilli bay ku dhex jiraan weeyaan wanudkhiluhum waanu gelinaynaa dillan har oo daliilan waxaneeyo oo harnimadiisu ay daa'im tahay ayaanu gelinaynaa weeyaan ina allaha ya'murukum an tu'addu lamaanaati ila ahliha ina allaha alle allah subxaanahu wa tacaala ya'murukum wuxuu idin farayaa haddaad tihiin dadkii an tu'adduu inaad gudataan alamaanaati amaanooyinkii inaad gudataan ilaa ahlihaa dadkeedii aad u gudataan amaanada iyo wadiicada qofka uu kugu ammaanaysto waa inaad ahalkeedii aad u gudataan buu allah leeyaha subxaana wa tacaala wa idaa xakamtum haddaad wax xukminaysaan oo wax un xukun aad ridaysaan bayna annaasi dadka aad kala xukumaysaanna wuxuu idin amrayaa allah subxaana wa tacaala an taxkumuu inaad xukumtaan bilcadli yani bayna annaasi inaad ku xukmisaan bilcadli cadaalad inaad ku kala xukumsaan ayuu idin amraya allah subxaana wa tacaala weya aayaddan waxaa la yidhaahdaa ay mufasiriintu yidhaahdaan waxay ka mid tahay min ummahaati alaayaati almushtamilati cala kaiirin min axkaami sharci aayaadka kulmiyo axkaamta sharciga intooda badan kulansaday kuwooda ummahaadka ahoo asalka u ah ayay kami ayay ka mid tahay weeyaan marka aayaddan allah laba shay buu ku amray amaanada uu ka hadlay wuxuu kaloo ka hadlay alxukmu bayna annaasi bilcadli adaau lamaanaati uu ka hadlay amaanadoo la guto oo ahalkeedii loo guto iyo dadka oo cadaalad lagu kala lagu kala saaro ayuu rabbi subxaana watacaala kaga warramay weya marka aayaddan sababta ay kusoo degtay in badan oo mufasiriinta ka mid ihi waxay ku tilmaamaan markii nabiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam maka uu furtay marka kacbada miftaaxeeda yani waxaa hayay bani shayba kuwa qolo la yidhaahdaa weligeed haysan jirtay ilaa jaahiliya dadkaasaa hayn jirin furaheeda oo idaarada maamulka kacbada maamulkeeda ayagaa gacanta ku hayay siqaayada iyo waraabintana waxaa hayay cabaas ibni cabdilmualib oo nebiga adeerkii ah ayaa hayay waraabinta zamzamka dadka la waraabiyana asagaa hayay markii nebiga uu maka sanadkii sideedaad uu qabsaday waa kii kacbada tegey oo asnaamtii ku jirtay oo dhan jajabiyey markuu tegey buu furaha wuxuu weydiistay yani cumaan ibnu talxa ayuu wuxuu yidhi furihii ilaa ilaa furihii kacbada haliiga soo qaado furihii kacbada loo keenay nabiga calayhi salaatu wasalaam markii nabiga uu gacanta ku dhigay oo kacbadii uu galay oo maaragtay wixii uu samayn lahaa uu soo sameeyey ayaa cabaas ibni cabdilmualib oo nabiga adeerkii ah ayaa wuxuu u yimid nabiga u yimid calayhi salaatu wasalaam markaasuu yidhi maadaama dee nimankan weli mushrikiinta ay yihiin ayuu wuxuu ku yidhi rasuulka ilaahayow maadaama aniga aan siqaayat alxaaji hayo xaajiga waraabintiisii zamzamkii aan ka mas-uulahay waxaa iigu dartaa buu yidhi sadaanat lbeyt yani idaarat lbeyt kacbada maamulkeediina iigu daro furaha aniga isii markuu sidaa yidhi ayay aayaddaas soo degtay in allaha ya'murukum an tu'addu lamaanaati ila ahliha ayaa aayaddaas soo degtay markaasuu nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu u yeedhay yani cumaan ibni alxa u yeedhay furihiisi buu gacanta ka saaray uguma darin adeerkii mana siinin cumaan uu celiyey maarata furihii uu kasoo qaaday salawaatu llahi wasalaamu calayh marka aayaddaa markay soo degtay sidaasuu nabigu sameeyey bani shayba ayuu ku celiyey walidaalika waxaa la yidhahda ilaa waagaas nabiyullaahi maxamed siduu ugu dhiibay horena u haysan jireen ayay inta muslimiinta intiis soo dhaxlayso danba ayaga idaarada kacbada ay u hayaan weligood ay gacanta ku hayaan weyaan yani faracoodii iyo asal yani dadka faracoodii ayaa hayn jira weligoodba weyan kacbada maamulkeeda weyan laakiin aayadani waxay kulminaysaa yani waa caam wey amaanaadka yani sababta ha kusoo degto miftaaxaasoo la celiyo furahoo la celiyo ha kusoo degto laakiin aayaddu waa aaya caama weyan oo waxay yani caam kulminaysaa jamiicu lamaanaati alwaajibati cala linsaani wax alla wixii ammaano ah oo insaanka dushiisa ku waajibay qofka bani aadamka dushiisa ku waajibay ayay kulminaysaa oo xaq ilaahay ah subxaana wa tacaala xuquuqda ilahay ay u horayso yani maaragtay tawxiidkiisi inuu khaalis ka dhigo inuu salaadii la yimaado sakawaadkii la yimaado soonkii waajibaadka la saaray inuu la yimaado iyo xuquuqda addoommada ay leeyihiinoo qaarkood qaar kale ay isku leeyihiin ammaanaadka dadka isku dhiibtaan waa xaq weeyaan wadaayicidoo kalea ka mid a amaanaadka lagu dhiibto lagu wadaaca dhigay baa ka mid ah inuu qofku guto ayaa maaragtay mar kastaba laga doonaya weya walidaalika waxaad ogtihiin yani nusuusta aad buu maaragtay rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo ugu xafiya ugu booriya dadka amaanada in la guto oo ahalkeeda la siiyo xadiid imaam abu daawuud iyo tirmidi ay warinayaan abu hurayrana nabiga uu ka warinaayo wuxuu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam addi lamaanata ilaa man i'tamanak walaa takun man khaanak yani amaanada qofkii ku aaminay oo wax kugu aaminay oo kuu dhiibtay amaanadaa siday tahay u gudo hana khiyaanin hadduu xataa asagoo ku khiyaano asba waa ikhiyaanay anna waa khiyaanaya ha oranin axadkii ku khiyaano ha maaragtay adiga ha khiyaanin weya marka amaanada in la guto ayay qeybta hore ayay na faraysaa tii ilaahay ha noqoto midda bani aadamka naga dhaxaysaa ha noqoto inaanu gudanaa maarata nala faraya haddii uu qofka adduunka ku gudan waayo amaanadii hadduu adduunka ku gudan waayo maalinka aakhara yowma alqiyaama ilaahay ka qaaday subxaana wa tacaala amaanadaas maalinkaasa laga gudi sida imaamu muslim imaamu axmed ay warinayaan can abi hurayrata radi allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam nabigeenna wuxuu leeyahay latu'addunna alxuquuqa ila ahliha xataa xataa yuqtadaa lishaa xataa yuqtasaa lishaati aljammaa'i min alqarnaa yani saas uu leeyahy waad gudanaysaan ood gudanaysaan xuquuqda la idinku leeyahay dadki iska lahaa baad siinaysaan xaqa lagugu leeyahay amaanaadka lagugu leeyahay waa inaad gudato oo dadka xuquuqda kugu leeyahay u gudato haddaadnan samaynin maalinka qiyaamaha ayaa maaragtay laydinka gudayaa maalinkaasoo loo kala garqaadi doono rida aan geesaha lahayn ee hartisay yani rida geesaha leh ee midaan geesaha lahayn hartisay looga yani maaragtay yani loo looga qisaasi doono ayaa idinkana sidoo kaleeto amaanaadki xuquuq laydinkugu kala guli doona laydinkugu maaragtay kala gudi doonaa weeyaan marka xaqaad leedahay ilaahay labadaa riyood oo mid geeso lah oo mid aan geeso lahayn hartisay ayuu ilaahay u kala garqaadaya maalinta qiyaamaha famaa baaluka dad maaragtay yani cuqala ahoo wax garanayo iskhiyaanay oo maaragtay xaq dabamariyay ayagana sidoo kale ayaa loogu kala garqaadi weeyaan qof walbaba xaqiisa buu ilaahay siina subxaana watacaala marka aayaddu waa aaya caama ah jamiic alamaanaat oo idil ayayna kulminaysaa weeyaan ina allaha alla ya'murukum wuxuu idin fari haddaad tihiin dadkii an tu-adduu inaad gudataan alamaanaati amaanooyinka iyo maarata waxyaalaha wadaa'icda ah ilaa ahliha dadkeedii inaad u gudataan dadka iska laha inaad u gudataan waidaa xakamtum haddii aad xukmisaan ood la xukminaysaan allah wuxuu idin farayaa bayna annaasi dadka dhexdooda aad kala xukminaysaan an taxkumuu inaad xukmisaan buu idin fari dadkii dhexdoodii bilcadli cadaalad aad ku kala saartaan inaad cadli ku kala saartaan ayuu rabbi idin farayaa weeyaan marka cadliga yani marka la yidhi la tacriifiyo alcadlu culammada waxay ku sheegeen faslu lxukumati cala ma fi kitaabi illahi subxaanahu wa tacaala wa sunati rasuulihi sala allahu alayh wali wasalam laa la alxukma bilra'yi mujarad yani waxay yidhaahdaan alxukmu bilcadli waxaa la yidhaahdaa waa yani khusuumadii iyo doodii dadka ka dhexaysay iyo xukuumadii oo lagu kala saaro kitaabka ilahay wax dhexdiisa ku sugan sunnada nebiga dhexdeeda waxa ku sugan oo dadka lagu kala saaro laakiin ra'yi keliya oo dadka lagu kala saaro taa looma jeedo weeyaan maxaa yeele ra'yigu xaqa ma ahan xaqu waa alkitaabu wasunna weeyaan walidalika cadliga waa almusaawaatu fi lashyaa asal ahaan aslu lcadli waxay dhahaan waa almusaawaatu fi lashyaai shaygan in maaragta la simo ashyaada dhexdeedu cadaalad si siman wax loo qaybiyo ayaa cadliga la yidhaahdaa marka wax alla wixii ka baxo can ilcadli waa dulmi buu noqonaya weeyaan ama waxaa la yidhahda fakulu maa kharaja can idulmi walictidaai sumiya cadlan wax alla wixii dulmiga iyo xadgudubka kasoo ka baxaay oon ka mid ahayn cadli baa lagu magacaabaa weeyaan marka in cadaalad la sameeyo ama dadkii xukaamta ha noqdo ama dadkii qubaata ahaa ha noqdeen ama cid kasta oo gar loo dhiibta ha noqoto yani cid alle ciddii wax xukumaysaa waxaa laga rabaa cadligi inay wax ku xukumaan oo ah kitaabka ilahi iyo sunada nebiga leanna cadliga meel kale kama imaan karo caqligeenna haddii naloo daayo waxa weeye kan wixii la qumanaaye la fiicnaaba kan kale la xun soo ma jeedi caqligeennana looma daynin marka waa alkitaabu wasunna ayaa cadliga uu noqonaya weeyaan halkaas in wax lagu kala saaro dadka caadiliintaana darajo sare ayuu ilaahay u sheegay subxaana wa tacaala xadiidka imaamu muslim waxaana waxaan ujeeda nabiga nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam darajo sare ayuu u sheegay xadiidka imaamu muslim oo cabdullahi bni camr bni caas uu leeyahay nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi ina almuqsitiina cinda allahi calaa manaabira min nuurin can yamiini alcarshi oo can yamiini araxmaan yani wuxuu leeyahay ina almuqsitiina cinda allah dadka cadaalada sameeya alla agtii marka allah agtiisa la joogo qiyaamaha wey calaa manaabira min nuurin mimbar nuura bay dushooda saaran yihiin mimbar nuurahoo iftiina ayuu ilaahay dushooda yeelaa oo weliba can yamiin araxmaan allihii raxmaanka ahaa midigtiisa ah wakiltaa yadayhi yamiin yani xadiikaas imaam muslim fi saxiixi ku warinaya labadiisa gacmood allah uu sheegtay waa yamiin wey waa midig weeyaan markaasuu nabiga fasiroo yidhi aladiina yacdiluuna fii xukmihim wa ahlihim wamaa wulluu dadkaas waa kuway ilaahay oo maaragta yeelayo maarata calaa manaabira min nuur can yamiin araxmaan dadka la yeelayo waa kuwe waxa weye aladiina yacdiluuna fii xukmihim dadka cadaalada ku sameeya xukunkooda markay ridayaan cadaalada ka sameeya wa ahlihim ahalkooda cadaalada u sameeya wamaa wulluu wax alla wixii madax looga dhigay oo ay tawaliyeenna cadaalad u sameeyo dadkaas baa ilaahay agtiisa subxaana wa tacaala yani maaragta darajadaas ku leh weeyaan marka can yamiin araxmaan marka xadiidkaas uu tilmaamayo waa min axaadiis sifaat allah midig buu sheegtay midigtaas uu she- waxaan ujeedaa nebiga u sheegay midig buu u sheegay midigtaa nabiyullaahi maxamed oo u sheegaan annagana u sheegaynaa laakiin laysat ka aymaanina gacmaheenna iyo midigyadeenna oo kale ma ah ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay yamiinun taliiqu bijalaalihi yacni midig asaga u cuntanto oo kayfiyadeeda iyo xaqiiqadeeda annaga aanan garanaynin oo allah uu yaqaano taa unbuu maaragtay rabbi leeyahay marka lama inkiro aayaatu sifaat waxaa la rabaa an iruuha kama jaa siday salafkeena dhihi jireen siday u timid baan maaragtay in loo dulmaro la rabaa iyadoon kayfiye iyo midna loo samaynin sidaas in looga gudbaa la rabaa marka dadkaas ilaahay agtiisa darajadaas weyn ayay ku leeyihiin sidoo kaleeto imaamka qofka xaakimka ama qaadi ha noqdo maaragtay haddii uusan jawr samaynin ilaahay subxaana watacaala ayaa la jiro dulmi hadduusan samaynin iyo xaqdarro hadduusan samaynin laakiin hadduu jawr sameeyo waxa waye ilaahay naftiisa u wakiishaa waa looga baxa ilaahay subxaana watacaala waa uga tagaa marka naftiisana bohol bay ka ridaysaa oo cadaabi sabab ugu noqoni weeyaan sida imaam tirmidi oo warinaayo ibnu maajah oo warinaayo xadiidu cabdillahi bni abi awfa radi allahu canhu wuxuu leeyahay qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam ina allaha maca alxaakimi maa lam yaj- yajur allah xaakimka ayuu la jira hadduusan jawr samaynin faida jaara wakalahu allahu ilaa nafsihi hadduu dulmi sameeyo eex uu sameeyo oo qolo ka eexdo allah naftiisa u wakiishaa macyadii ilaahayna waa uu waayaa weeyaan sidaa darteed aayaddani yani waxaa la yidhaahdaa waida xakamtum bayna annaasi labada yani maaragtay an tuaddu lamaanaati ila ahliha waida xakamtum bayna annaasi an taxkumuu bilcadli culummada waxay ku sheegaan sida matalan sheikh lislaam ibnu taymiya oo kale fi siyaasa sharciya kitaabkiisa oo kusoo guurinaya wuxuu leeyahay nazalat fii wulaati lumuuri yani dadka madaxda ah ayay kusoo degtay aayaddani calayhim an yuaddu lamaanaati ila ahliha inay amaanada gutaan oo ahalkeeda u gutaan yani ninka mar hadduu xaakim noqdo ummadda uu madax u noqdo waxaa la rabaa eh inuu ka fogaadee mansabkan yaa u qalmo inuu geeyo yaa mansabkani ka bixi karo awood u leh cilmigeedii leh waa inuu raadiya laakiin inuu muxaafaad sameeye iyo inuu reer hebelnimo ku sameeye iyo inuu laaluush u qaato ku sameeye iyo waa wax ilaahay uu uga baxayo subxaana watacaala amaanadana mausan ku gudanin weyaan marka xaakim noqoto racyadaas aad u tahay manaasibka la dhiibayahay waa inuu qofkaani kafaa uleeyahay qofka kafaa'ada uleh inuu dejiyo maxaa yeelay waxaad ogtihiin yani maarata xadiidka caaisha anzilu nnaasa manaasilahum qofka mansilkiisa in la dejiyaa la rabaa meeshuu kasoo bixi karo awoodna uleeyahay in la geeyo aanan eexna lagu geynin yani maaragtay laaluush iyo xumaan kalena aan lagu geynin marka labaad wuxuu yidhi waidaa xakamuu bayna annaasi an yaxkumuu fi an yaxkumuu bilcadli inay hadday dadka kala xukumayaan cadaalad inay ku kala xukmaan buu ilaahay amray aayaddan sidaas kusoo degtou leeyahy markaasuu yidhi fahaadaani jimaacu siyaasati alcaadilati fi lwilaayati asaalixa labadan adaau lamaanaati ilaa ahliha dadka oo ahalku amaanadoodii loo guto iyo alxukmu bayna annaasi bilcadli dadku cadaalad lagu kala saaraahi wuxuu leeyahay siyaasada caadilada ah oo maaragtay wilaayada dadka madaxtinimada saalixiinta dadka saalixa wilaayadooda ahi jimaacooda wixii kulminayo o dhan waa labada arrimood weeyaan in amaanadana uu qofku guto cadlina uu ummadda u sameeyo siyaasada siyaasa xakiima oo caadila waa midaas weyan waa siyaasada siyaasa sharciya la yidhaahdo ayaana loo jeedaa weeyaan marka allah subxaana watacaala labadaas ayuu dadka amray wulaat lamriga sidii loo amray baa racyadana ayagana laga rabaa inay la yimaadaan ina allaha alle nicimmaa waxaa nicimmaa ay nicma shay-un shay baa nicmo yeeshay oo wanaagsanaaday shaygaasoo yacidukum bihi oo idinku waaninaayo yacni nicma maa bay ahayd asal ahaan nicma maa shay baa nicmo yeeshay adoo yidhahdo kale la mid ahayd markaasaa miimka horeeto kor dhignaa ayaa la reebay oo xarakada laga qaaday labadii miimaa laisku shiday nicimmaa baa marka la yidhi sidaasay noqotay nicimmaa waa taas weeyaan marka nicma maa marka maada marna mawsuulay ka dhigaan marna mawsuufay ka dhigaan haddii la yidhaha waa nakira mawsuufa waa midda hadda aan marnay macnaha marnay weeyaan ina allaha alle nicimmaa ay nicma maa shay baa nicmo yeeshay oo wanaagsanaaday shayga oo yacidukum bihi uu allah idinku waaninayo haddii mawsuulo laga dhigana nicim maa ina allaha alle nicim maa ay nicma shayu shay baa nicmo yeeshay ama nicma aladii kii baa nicmo yeeshay yacidukum bihi oo rabbi idinku waaninayo kaas ayaa wanaagsanaaday shayguu rabbi idinku waaninayo oo ah adaau lamaanaati ilaa ahliha iyo alxukmu bilcadli bayna annaas dadka oo cadaalad lagu kala saaro ammaanada oo la guto shaygaas ou idin amrayo allah subxaanau watacaala ou idinku waaninayo samaynteeda ayaa wanaagsanaaday haddii aad qaadataan adduunkiina iyo aakhiradiina waa idin toosaysaa weeyaan waa waanagtii ugu fiicnayd weeyaan ina allaha alleh kaana samiican allihii maqlo liaqwaali cibaadihi addoommadiisa hadalladooda kii maqlo wey basiiran arko yani arkayo biafcaalihim wa axwaalihim xaaladahooda iyo falka ay samaynayaan allah mid arkayo oo ka warqabo weeyaan marka haddii aad ammaanadii siday ahayd u gudataan rabbi waa idin arkaya waana idin maqlayaa markaasu idinka tawaabiya haddii aad gudan waydaan rabbi waa idin arkaya waana idin maqlayaa markaasu idin ciqaabi weeyaan marka hadalka in allaha kaana samiican basiira waa nooc iskugu jira tarkiib iyo tarhiib labadaba iskugu jira weeyaan haddaad wanaag ammaanadii iyo maaragtay xukmigii alxukmu bayna annaas aad cadaalad ku samaysaan ammaanadana gudataan allah waa idinka tawaabi haddaad gudan weydaanna waa idin ciqaabi weeyaan يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر يا أيها الذين آمنوا مؤمنين تي الله يا رسول كي سر ميو أطيعوا الله الله أطيع وأمر كي سقاطه وحو إذن كريبنا كهر وأطيعوا الرسول rasuulka oo nabiyllaahi muxamedna calayhi salaatu wasalaam ateeca oo wuxuu idin farana la imaada wuxuu idinka reebana ka hara wa uli lmri yani wa atiicuu uli lmri dadka madaxda ahna oo amarka ilaahay oo u dhiibo asxaabu lumuur ah madaxda ahna ayagana ateeca kuwaasoo minkum idinka mu'miniinta idinka mid ah ulilmriga dadka madaxda aho muminiinta ka mid a ayagana aeeca oo maaragtay warkooda waxay idin faraan iyo waxay idinka reebaan ku aeeca laakiin waa haddii aysan amarka ilaahay amarka rasuulka aynan khilaafsanayn marka maadaama aayaddii hore aan soo aragnay dadkii madaxda ahaa ee wulaatu lamriga ahaa in lasoo amray adaau lamaanaati ilaa ahliha walxukmu bilcadli labada arrimood inay racyadoodii dadkay madaxda u ahaayeen inay u sameeyaan markii la amray ayuu hadda allah wuxuu la hadlayaa dadkii racyada ahaaye shacabkii madaxda loo ahaa ayuu rabbi la hadlaya allah inay ateecaan baa la amri rasuulkiisana ay ateecaan dadka madaxda ayaga u ahna oo ilaahay madaxda uga dhigayna inay ka dambeeyaan oo awaamirtooda qaataan sababta marka aayaddan ay kusoo degtay sababta ay kusoo degtay culammada waxay sheegaan xadiid yani maaragtay waxay yidhaahdaan waxaa ka mid ah xadiidka imaam axmed fi musnadi uu ku warinaayo bukhaari iyo muslimna ay warinayaan xadiida cali bni abi aalibin radi allahu canhu cali bni abi aalib radi allahu canhu ayaa wuxuu leeyahay nabigaa wuxuu diray bacaa sariyatan bacaa rasuulu llahi sal la alay wasalam sariya ciidan buu diray nabiga maaragtay jeesh yar buu diray wastacmala calayhim rajula min alansaar nin ansaarta ka mid ahna madax buu uga dhigay nabiga markuu ninkaas yani jeeshka u diray ayuu wuxuu nin ansaarta ka mid a ayuu maaragtay madax uga dhigay falamaa kharajuu markii ay tageen oo meeshii yani ay magaaladii ka baxeen wajada calayhim fii shayin ninkii madaxda ahaa ee madaxda looga dhigo ansaarta ka mid ah ayaa u carooday ayagiibu waxbay waxbuu amray markay midhaa markay samayn waayen buu ku xanaaqay markuu xanaaqaybu wuxuu ku yidhi faqaala lahum saxaabadii madaxda looga dhigaybu wuxuu ku yidhi alaysa qad amarakum rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam an tutiicuunii nabiga miyuunan idin amrin inay ateecdaan oo amarkayga aa qaadataan markaasay dhaheen bala haabay yidhaahdeen yacni maaragtay waana amray nabiga calayhi salaatu wasalaam qaala ijmacuu lii xataba wuxuu yidhi marka qoryihii ii soo gura way soo gureen uma dacaa binaarin qoryihii markay soo gureenba wuxuu u yeeray dab ii shiduu yidhi ii shida buu yidhi faadramaha fiihi dabkiibuu hulciyey markuu dabkii shidayba wuxuu yidhi cazamtu calaykum latadkhulunnaha waxaan ku dhaartay inaad gashaan waa idin maaragtay amar baa idinku siinaya naartan iyo dabkan gala soo aniga amarka laydima siinin oo lama- nebi- amarka qaadso nebiga idima dhihin gala dabkan aan shiday buu yidhi markay yani maaragtay ay arkeen ayaa nin sha- dhalinyaro ahoo ragga ka mid ahaa ayaa wuxuu ku yidhi dadkii kale ula hadlay inamaa farartum ilaa rasuuli llahi sala allahu alayh wasalam min annaar waxaad nebi maxamed ugu soo cararteen oo shirkiga uga timaadeen oo nebi maxamed usoo raacdeenba naarka cararideed bay ahayd markaasuu yidhi falaa tacjaluu xataa talqaw rasuula allahi sala allahu alayh wasalam ha degdeginina oo dabkaan idinka ninkan gala uu idin leeyahay ha gelinina ilaa aad nebiga la kulantaan fain amarakum an tadkhuluuha fadkhuluuha hadduu nabiga idin amro markaasu yidhahdo haye ninka amarkiisa qaatee gala markaa gala maxaa yeele rasuulka ilaahay baaba idin amray markaasi gala bay yidhahdeen laakiin si kale ha ku gelinina sidii bay marka ninka amarkiisa ku diideen way laabteen nebiga markay u tageen ba arrintii ay u sheegeen nebiga calayhi salaatu wasalaam markii loo sheegay ayuu nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam low dakhaltumuuha maa kharajtum minha abada haddaad warkiisa inta yeeshaan dabka aa geli lahaydeen weligiin kama baxdeen qiyaamana saasaa laydin naari lahaa buu yidhi markaasuu yidhi inama aacatu fi lmacruufi daacada la sheegaya ninkaan amarkiisa hala adeeca la leeyahay waa shayga macruufka oo sharciga lagu yaqaano oo wanaagsan wey laakiin naar gala iyo dad gala iyo macaasi qaata daacadaas ma aanan siinin ninkan oo kale maaragtay ee u adeeca la idinma oranin marka yani daacada halkan ilaahay uu amray subxaanahu watacaala oo dadka uu leeyahay atiicu llaha wa atiicu rasuula iyagu hadda waxaan khayr ahaynba ku fari maayaan allah iyo rasuulkiisa wanaagun bay ku farayaan maslaxadaada adduun iyo aakhiro marka mar kastaba inaad adeecdid wey wa- wa uli lmri minkum aa la yidhi wa uli lmri minkum soo uma jeedid ficilkii atiicuudii lama soo celinin fiiri daacada wa atiicu llaha marka la yidhi allah ateeca ficilkii atiicu baa la keenay wa atiicu rasuula marka la yidhina ficilkii laftiisaa la soo celiyey maxaa yeele taacatu rasuuli waa taacat llah soo maha qofka rasuulka ateeca ilahay buu ateeca yani taas weeyaan allah qofkii nebi maxamed ateeco waa qof ilaahay ateeca subxaana wa tacaala sidaas darteed ayaa markii wa uli lamri la yidhi wa atiicu uli lamri lama dhihin ficilkii lama soo celinin maxaa yeelay yani waxa loo soo celin waaye bay leeyihiin ishaaratun yani waxay leeyihiin waxaa loo soo celin waaye ishaaratan ila anahu yuujadu fiihim man laa tajibu taacatahu waxaa meesha ishaaro ayaa ku jirto in maaragtay ay madaxda ka mid noqon doonaan dad aanan daacadooda aan maaragtay aysan waajib ahayn in la ateeco dadaan daacadooda in la wada ateeco aynan waajib ahayn maxaa yeelay waa haddii uu macsi ku faro ninka amiirkaa oo madaxda ah daaca uu leeyahay ninka madaxda muslimiinta u ah jeeshka muslimiinta madax looga dhigo ciidan mas-uuliyad meel loo dhiibo gobol loo dhiibaa mas-uuliyad qofka la saaro daaca uu yeelanaya markay dowlad ay tahay weeyaan daacadaas laakiin waxa weeye waa inay macruuf tahay sida xadiidka inama aacatu fi lmacruuf kaasaa kala saari macsi hadduu ku faro laga yeeli maayo lama ateecay wuxuu doona ha noqdo macsi ilaahay mar hadduu ku faro qofna wax cid laga ateecaya yani laga aqbalaya ma jirto weeyaan falaa samca walaa taaca hadday macsi oo qofka ku amro laa samca walaa taaca baa la yidhahdaa macasi ilaahay qofna lagu ateeci maayo walidalika dadka masalan yani hadda askarta ahoo kaleeto haddii ninka waxaad arkaysaa yani waa gaalo soo tarbiyeysa wey wax waqtiga zamankeenna joogo hadduu ninkaan maaragtay madaxda uu yidhaahdo hebel ha lasoo khaarijiye ha la dilo waa iska dilaya sababta ninkaan madaxdiisa amray soo ma ma garanayo ninkaan yani maaragtay maxaa lagu dilayaa ma oranayo ninkaan muxuu ku dilayaa dembigu galabsaday waa maxay ma inuu ku ateecama waa macsi ilaahay wey hadduu laakiin xad uu leeyahayo xadkiisa lagu qiro oo tanfiid laga fulinaayo oo amarkaa lagu fulinaayo maxkamadu xukuntay oo sidaa lagu socodsiiyo waxa weeyaan oo cadaalad ay tahay waa shay xaqa waa amar la fuliyo amar ilaahay la fulinayo weeyaan marka waxaa la rabaa inama aacatu fi lmacruuf waa aacada waa inay macruuf noqoto laakiin waxaan maaragtay wixii ka soo haray macruufkaa wixii ka soo haray ninna maaragtay lagama yeelaayo lagumana adeecayo walidaalika يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله بإلهه يعني وحا لو جيدا كتابك إلهي اتبعوا كتابه كتابك إلهي الراع وأطيعوا الرسولنا يعني وقت النبي جوج عليه الصلاة والسلام سؤاشي سي أمر كيسي حكم كيسي كو أطيعوه وحو إذن فرقوا أطيعوه haddii uu markuu ilaahay oofsadayna sunnadiisii qaata baa loo jeeda atiicu sunnatahu sunnadiisa ateeca oo qaata nabiga calayhi salaatu wasalaam wa uli lamri minkumna yani weliba ilahay wuxuu yidhi uli lamri minkum minkum taas waxaa lagu saarayaa axadka aan muslimka ahayne madaxda taaca ma laha taaca ma yeelanayo hadduu gaal yahay taaca ma yeelanayo taacada ilaahay minkum uu yidhi waa inuu mu'miniinta ka mid yahay marka la ateecayo marka la aeecayo waa inuu muslimiin mu'miniintaas muslimiinta uu ka mid yahay weya walidalika sheekh alislaam ibnu taymiya kitaabkiisa alxisba la yidhaha alxisbatu fi lislam wuxuu leeyahay waqad amara allahu tacaala fi kitaabihi allah kitaabkiisa wuxuu ku amray biaacatihi wa aacati rasuulihi aacadiisa iyo rasuulkiisa oo la aeeco wa aacati uli lmri min almu'miniin dadka mu'miniinta ka mid ahee madaxda ahna in la aeeco baa ilaahay uu amray buu leeyahay وأولو الأمر وحال يرهدا وأولو الأمر يدك اللي يرهدا وحال يرهدا أصحاب الأمر وذووه دك أمر كإسكاله وصاحبك أيا اللي يرهدا وهم الذين يأمرون الناس وقوة دك أمر يويا دك أمر كسيء ومدحل أمرك وكسو فليو وذلك يشترك فيه أهل اليد والقدرة مدحت النمذاك وحولاك يدك أود له وتنفيذك مدحل الدولة أو حفلين كرو أيا إسكاله waxaad u kulminaya wa ahlu lcilmi wlkalaam dadka ahlucilmigaana way kulminaysaa oo culummadana umaradii bay ka mid yihiin weya falihada buu yidhi kaana ululmri sinfayni ululmrigu waa laba nooc wey dadka ululmriga la yidhaahdaa yaa loo jeeda man hum ululmri waa laba nooc alculamaau walumaraau culummada oo dadka ahlucilmiga waa ululmrigay ka mid yihiin ululmrigay ka mid yihiin umarada madaxda ahna iyagana umaraday ka mid yihin waa madaxdii oo maaragtay xukaamta ahayd weeyaan wuxuu yidhi faidaa saluxuu faidaa saluxuu faidaa salaxuu salaxa annaasu hadday dadku wanaagsana dadkaas labadaas culummada iyo umarada ay dadka u wanaagsanaadaan dadkuna waa fiicnaanaya madaxda iyo culummadu hadday fiican yihiin shacabka iyo raciyadu waa waa wanaagsanaanaya waidaa fasaduu fasada annaasu haddii culummada iyo madaxdii ay xumaadaanna shacabkii waa xumaanaya weya shacabkuna shacab xun buu noqonaya leanna dadkii hogaaminayabaa dad xuna soo ma jeedi marka dadkaasi waxay tabac u yihiin madaxdoodaasay mar walbaba tabac u yihiin wey marka yani maaragtay waulm wa uli lmri minkum ulilamriga culummada sidaasay ku fasiraan labada macnobay ku fasiraan yani waxaa lagu fasiraa sida mujaahid iyo cataa iyo xasan lbasri iyo abulcaaliya yani maaragtay ay ku fasirayaan waxay leeyihiin yani waxaa la yidhahdaa ahlu lfiqhi wddiin umarada yani dadka ulilmriga ilaahay uu leeyahay waa dadka culumada ah oo ahlu fiqhiga ah ahlu diinka ah dadkaasaa maaragtay ulilmriga la yidhaahdaa weya abu hurayra oo kale wuxuu leeyahay alumaraau waxau leeyahay alwulaatu dadka madaxdaha baa loo jeedaa sidaasoo kaleba ku fasiri weyaan laakiin ibnu kaiir raximah llah markuu aayaddaas aqwaasha culummada keeno wuxuu leeyahay waظaahiru wallahu aclam ana alaayata caamatn fi kuli uli lmri min alumaraai wlculamaa sida daahirka ilaahay baa garanaye wuxuu leeyahay aayaddu waxay kulminaysaa umarada macnaheeda in loo jeedo kuwii madaxda ahaa iyo culummada labadaba waa la yidhaahdaa walidalika cali bn abi aalib radia allahu canhu yaa waxaa laga wariyay hadaladiisa oo ka mid ahaa xaqun cala alimaani an yaxkuma bima anzla allah wayuaddi amanata waxaa xaq ku ah buu yidhi yani dadka aimada ahe madaxda ihi inay dadka kitaabka ilaahay ku kala xukmiyaan waa shay xaq ku ah amaanadani inay gutaan faidaa facala dalika hadduu labadaas sameeyo aayaddii hore lagu soo faray oo madaxdii ay la yimaadaan faxaqun cala alraciyati an yasmacuu wayutiicuu madaxda dadka shacabkuna inay maqlaan oy ateecaan haddaanan macsi ilaahay la farin ayaa maaragtay ay waajib ku tahay weeyaan walidalika culummada marka lagu soo darayo wa uli lmri minkum alculamaau ahlu lfiqhi wddiini marka la leeyahay aayaad fara badanaa tilmaamaya oo maaragtay inay ululmriga ka mid yihiin allah uu leeyahy lawlaa yanhaahum alrabbaaniyuuna walaxbaaru can qawlihim alithmu waaklihim sucud في سورة المائدة أهل كتابكم الكوكا والرمي ما دتكودي ربانيين تأها يا أحبارتي علماء أها ما يكرهبان يعني أصحاب القول والكلام اللي أهل, أهل العلم وي وكاس ويلي وحكمد ما رتي آية في سورة النحل الله وكش هذي ورب لي دتك وعلنا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون حضرنا يليك وحبت قرنا إن دتك أهل العلم وحويدية تاسو كلابا كمد أهوية وحكمد maaragtay aayadda fi suurati nisa aan ku arki doono insha allahu tacaala allah uu leeyahay walow radduuhu ila arasuuli wa ila uli lamri minhum lacalimahu aladiina yastanbituunahu minhum yani dadka amarka loo celinayo culummadii baa ka mid ah weeyaan marka yani dadka haddii dadka ahlucilmiga mujtamaca culimmadoodu ay noqdaan culummo wanaagsan ay noqdaan madaxdooduna madax wanaagsan ay noqoto shacabkaas shacbi fiican oo wanaagsan uu noqonaya weeyaan diinta ilaahay ku dhaqma ay noqdaan haddii labadaas ay fasaadaan mujtamacuna waa fasaadaya wey waxaad ogtihiin abubakr sidiiq radi allahu canhu waad ogtihiin bacda rasuuli illahi khaliifat lawal isagoo ahaa muslimiinta madaxda u ahaa markii uu madaxda noqday oo muslimiintii ay beecada siiyeen khudbadii uu akriyey waxaa ka mid ahay yani cadaaladda ummadda ku dhaqi iyo raciyadiisii saxaabada ay ku dhaqi jireen raciyadooda ay ku dhaqi jireen waad aragteen wanaagga ay keeneen iyo iyo maaragtay maaragtay heerka ay gaarsiiyeen dadka muslimiinta ah waa cadligaasaa yeelaya weya wuxuu yidhi abubakar khudbadiisa ku yidhi ayuha annaasu wuxuu yidhi dadow alqawiyu fiikum adaciifu cindii xataa aakuda minhu lxaqa kiina xoogga leh waxa weeye aniga agtayda buu yidhi waa mid taag daran aada u liitaa buu yidhi waa taag daran yahay oo dadka uu xoogga ku qaatay wixiisii xaqa uu dadka uga qaatay baan xoogga kaga soo qaadaya buu waa daciif uu leeyahay agteyda wadaciifu fiikum qawiyun cindii xataa aakuda lahu lxaq kiina taagta darana la dhacana agtayda qawi buu ka yahay ilaa xaqiisa aan usoo dhiciyo oon u keeno markaasuu yidhi aiicuunii ma aactu llaha warasuulahu aiicuunii ma aactu llah intaan ilaahay aeeco iyo aeeca buu yidhi hadda intaan rabbi aeecsana iyo aeeca faida casaytu llaha falaa taacata lii calaykum haddaan ilaahay ku caasiyo yani wax daaca oon leeyahay ma jirta buu yihi cid i aeecaysay iisan jirin yaa la aeecay marka fiiri waa yani waxaa la yidhahda waa khayru hadihi lumma bacda nabiyiha sala allahu alayh ali wasalam ummatan ummatu maxamed nabiyullaahi maxamed gadaashii qofka ugu khayrka badan waa abubakar sidiiq wey haddana isagiina sidaasu maaragtay uu oranaya weeyaan marka daacadu waxaa la rabaa inay noqoto inama daacatu fi lmacruuf wauli lamrina aacay leeyihiin haddayna daaca macsi ilaahay aynan ku farin inaad ku adeecdo ood amarkooda qaadato oodan maaragtay adiga haddii xataa yani ay jawr xataa kugu sameeyaan dulmi hadday kugu sameeyaan inuu qofku sabro baa la rabaa u dulqaato baa la rabaa uusan muslimiinta kala geynin jabhade iyo firqooyin iyo kooxkoox uusan u kala saarin ayaa la rabaa weeyaan dulqaad sabir buu nabigeena faray calayhi salaatu wasalaam fain tanaasactum fi shayin fain tanaasactum haddii aad doodaan fii shayin wax un haddaad ku doodaan shay noocoo doonan ha noqday farudduuhu shaygaa celiya ila allahi ilaahay u celiya warasuuli wa ila rasuuli rasuulka u celiya calayhi salaatu wasalaam yani shay haddii khilaaf yar uu idinka dhaco oo dhexdiina aad iskhilaaftaan farudduuhu ila allahi warasuul ilaahay iyo rasuulkiisa u celiya buu rabbi subxaana wa tacaala leeyahay marka tanaasuca asal ahaan waxaa la yidhahda altanaazucu wa almujaada baa la yidhahda wax kala jiijiidasho weeyaan leanna nasciga annascu aljadbu bay carabtu tira waa jiidista qofka aad jiidayso ayaa nasciga la yidhahda laakiin hadda waxaa loo jeedaa alikhtilaafu walmujaadala haddii dood iyo khilaaf ou dhexdiina dhaco oo idinka aada iskhilaaftaan fii shayin wax kun aad isku khilaaftaan shaygaasna waa inuu yahay min amri diin min amri diinikum inuu yahay diinkiina amar kamida haddaad isku khilaaftaan oo diinka ad isku qabsataan markaasoo kale farudduuhu ila allahi allah u celiya oo marka waxa waa kitaabka ilahay u celiya wrasuuli wa ila rasuuli rasuulka u celiya oo nabiyullaahi maxamed u celiya fi xaali xayaati markuu dhintana kabacdina sunadiis u celiya baa loo jeedaa weeyaan sunadiis u celiya marka yani ataxaakum ila kitaab illahi wa ila sunati nabiyi sala allahu alayh wasalam ayaana laka rabaa muslimiinta hadday shay min amri diinihim isku qabsadaan marjica iyo meesha ay u noqonayaan o ay ku kala baxayaan waa alkitaabu wasunna kitaabka qur-aanka iyo sunnada nebiga in loo loo celiyo ayaana la amray weeye sida ibnu kaiir raximahullah uu leeyahay wahada amru min allahi caza wajal biana kula shayin tanaazaca annaasu fiihi min usuuli اdiini wa furuucihi an yuradda tanaazucu fi dalika ila alkitaabi wasunna buu yidhi yani waxa weeye waa amar allah uu amray shay kasta kulligii oy muslimiinta dhexdiisa ku doodaan oo diinka asalkiisa iyo farciga furuucdiisa kamidaba in loo celiyo ilahay kitaabkiisa iyo sunada nebigii in loo celiyo sida ilahayba uu leeyahay buu yidhi wama khtalaftum fiihi min shayin faxukmuhu ila allah markaasu wuxuu yidhi famaa xakama bihi kitaab اllahi ilahay kitaabkiisa wuxuu xukumo wa sunatu rasuulihi sal اllahu alayh wasalam rasuulka sunadiisana ay xukunto washahidaa lahu bisaxati ay saxiixnimana uga markhaati kacaan inuu saxiix yahay fahuwa alxaqu kaas ayaa xaq ah uu leeyahay wamaada bacda alxaqi ila adalaal yani xaqa gadaashiisana baadi un baa ka dambayso marka kitaabka ilahay iyo sunada nebiga in loo noqdo baa la rabaa walidalika wuxuu leeyahay sheekh maxamed alamin shinqidi fi kitaabihi adwa lbayaan wayufhamu min hadihi alaayati alkarima aayaddan waxaa laga fahmaya oo laga garanaya wanaagsan ma fi huwa yani huwa ma fi qawlihi subxaana wa tacaala aayaddan yani waxaa laga fahmayaa buu yidhi ha annahu laa yajuuzu altaxaakumu ila gayri kitaab illah ila ilahay kitaabkiisa iyo sunadii u noqdaa la yidhi haddii yani inaanan kitaabka ilaahay iyo sunada nebiga waxaanan ahayn loo noqonin ayay tusinaysaa wey inaysan banaanayn annahu laa yajuuzu altaxaakumu ila gayri kitaab illahi wa sunati nabiyi sala allahu alayh wasalam kitaabka ilaahay iyo sunada nebiga waxaan ahayn inaanan loo celinin ayay tusinaysaa waa taas weeyaan sharti buu marka ilaahay ku xidho wuxuu yidhi in kuntum tuminuuna billahi walyawmi alaakhir allah iyo rasuulkiisa u celiya in kuntum haddaa tihiin tu'minuuna kuwa rumaynaya billahi alle iyo walyawmi alaakhiri yowma alaakhiro haddaad rumaysan tihiin allah waa allaha sharciga idiin soo dejiyey waxa ku kala baxdaan idiin sameeyey rususha idiin soo diray kutubta idiin soo dejiye weeyaan yowma alaakhire haddaad rumaysan tihiinoo ah maalinta ilaahay uu dadka abaalmarin doono uu kala saari doono bayna almuxiqi waalmubtil oo maalinka uu kala saari doono aada rumaysan tihiin u celiya buu ilahay leeyahay subxaana watacaala dalika khayrun wa axsanu ta'wiila dalika arrinkaas yani waxaa loo jeedaa u celinta ilaahay subxaana watacaala loo celiyo yani maaragtay tanaazuca ilaahay iyo kitaabkiisa iyo sunada nebiga loo celiyaahay dalika arrinkaasi oo ah maaragtay alraddu ila kitaab illahi wa ila sunati nabiyi sala allahu alayh wasalam loo celiyo doodii in lagu kala saaraa yaa khayrun khayr badan oo idinka idin khayr badan yahay wuxuuna idinkaga khayr badan yahay in aad ilaahay kitaabkiisa iyo sunadiisa ka leexataano meel kale aadaan taasaa idinka idinkaga khayr badan tahay wa axsanu wanaag badan haddana yani maaragtay tawiilan xagga caaqibada iyo ciribtana ayadaa idinkugu wanaag badan wey wa axsanu tawiilan yani ciribta dambena ayadaa idinkugu wanaag badan ee axsanu caaqibatan wa ma'aala sida uu sudiyi iyo ayru waaxidin min asalaf uu ku fasiraayo ama wa axsanu in la yidhaha wa axsanu tawiilan ay wa axsanu jaza abaalmarinta xaggeeda taas ayaa ku wanaag badan sida mujaahid uu ku fasirayo weeyaan maxaa yeelay ficilka min aala yaulu baa layidhaha ida yani aala yaulu ila kada haddaad tidhaahdi bimacnaa saara idaa saara ilayhi baa loo jeeda marka wa axsanu ta'wiilan xagga ciribta dambe iyo abaalgudkana yani abaalmarintana kaa ayaa ku wanaag badan oo rabbigiina markaa kitaabkiisa adduunka ku dhaqantaan aakharo ilahay idinku tawaabinaya weeyaan hada wabillahi tawfiiq wsala allah wslam ala nabiyina